marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya cilaaqada siyaasadeed iyo tan isbahawadaagsi ee ka dhexaysa ra'iisul wasaaraha dhiigyacabka ah ee benyamin netanyahu iyo isbahaysiga xagjirka ah ee ka jira qaaradda yurub kaasi oo ku caanbaxay nacaybka ka dhanka ah diinta islaamka iyo faquuqa muslimiinta xilli sii horraysay ayayna ahayd markii uu iclaamiyey xisbiga leekood oo ah xisbi yahuudi ah oo sahayinada ku matala dalka maraykanka iyo gudaha maamulka yahuudda in uu ku biiray isbahaysiga baytrios for yurub oo laga wado wadaniyiinta qaaradda yurub magaciisana loo soo gaabiya baytrios isbahaysigan ayaana waxaa ku midaysan axsaab tiro badan oo wada xagjiriin ah kana siman cadaawadooda gaarka ah ee ay u hayaan cid weliba oo aanan aaminsanayn mabaadi'dooda kubiiridda xisbiga lekood ee yahuudiga ah ee isbahaysigan ayaa la rumaysan yahay in ay sahmin iyo gogoldhigba u ahayd in benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisaba ay iska diiwaangeliyaan isbahaysigan ay ku midaysan yihiin axsaabta kala duwan ee ka soo jeeda dalalka dhaca qaaradda yurub balse ka wada siman xagjirnimada tallaabadan ayaana ku soo aadaysa xilli ay xukuumadda kayaanka sahyuuniga ah isbeddel toos ah ku samaynayso aragtideeda iyo tacaamulkeeda ku aadan xisbiyada xagjirka ah ee ka dhisan qaaradda yurub kubiiridda xisbiga leekood ee yahuudiga ah ee isbahaysigan ayaa la rumaysan yahay in ay sahmin iyo gogoldhigba u ahayd in benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisaba ay iska diiwaangeliyaan isbahaysigan ay ku midaysan yihiin axsaabta kala duwan ee ka soo jeeda dalalka dhaca qaaradda yurub balse ka wada siman xagjirnimada tallaabadan ayaana ku soo aadaysa xilli ay xukuumadda kayaanka sahyuuniga ah isbeddel toos ah ku samaynayso aragtideeda iyo tacaamulkeeda ku aadan xisbiyada xagjirka ah ee ka dhisan qaaradda yurub kuwaasi oo uu horay xidhiirada oogu jaray kayaanka sahyuuniga ah isagoona ku eedeyn jiray sooyaalkooda ku suntan yahuud nacaybka iyo inay xilliganba dardargelinayaan afkaarta naasiyadda ee casrigan aabbaheed iyo aasaasaheedana uu yahay dagaal oogaha naasiga ah ee adlof hitler xisbiga leekood ee yahuudiga ah ee uu horkacaya netanyahu ayaana noqday xisbigii oogu horreeyey ee aanan yurubiyaan ahayn islamarkaana ku biiray isbahaysiga xagjirka ah ee ka dhisan qaaradda yurub ee ku caanbaxay marka laga soo taga islaam nacaybka taageeridda siyaasadaha gumaysi ee maamulka yahuudda gaar ahaan qabsashada maamulka yahuudda ee daanta galbeed oo ka mid ah dhulka filistiin ee uusan sida tooska ah oga talin maamulka yahuudda balse uu ka dhisan yahay maamulka falastiiniga ah ee uu hogaamiyey maxamuud cabaas abuumaasin ee xidhiir kala leh yahuudda xidhiirka ka dhexeeya xukuumadda gumaysiga ee netanyahu iyo axsaabta kale ee la dhacsan gumaadkiisa muslimiinta reer khaza ee ka jira qaaradda yurub ayaa waayihii dambe aad u xoogaysanayay victor orban oo ah ra'iisul wasaaraha dowladda hangari ayaana bishii abriil ee sanadkan la kulmay oo soo dhoweeyey dhiggiisa maamulka yahuudda benyamin netanyahu weliba iyada oo waxaa loogu yeera maxkamadda dembiyada adduunka ay kal sii horraysay soo saartay warqad lagu soo xiraya netanyahu haddii uu cag soo dhiga dal ka mid ah kuwa samaystay maxkamaddaasi hangari ayaana ka mid ah dalalka saxiixay go'aankaasi haddana waxaa muuqanaysa in maxkamaddaasi iyo go'aankeedaba ay yihiin kuwa ku eg afka baarkiisa oo waaqica iyo fagaaraha siyaasaddaba aanan wax ictibaar ah ku lahayn bishii maarso ee sanadkanna taqaariirta ayaa tibaaxaya in benyamin netanyahu uu magaalada qudus ee gumaysiga ku jirta uu iskugu yeeray madaxda saddex xisbi oo ka kala dhisan dalalka faransiiska sbayn iyo swidhen islamarkaana qayb ka ah isbahaysiga wadaniyiinta yurub isagoona kala hadlaayey sida loola dagaalami kara nacaybka sahayinada oo ku sii faafayo caalamka haddaba muxuu yahay isbahaysiga wadaniyiinta yurub muxuu ka shaqeeyaa ahdaaftiisana maxay tahay bishii juun ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka doorashooyinkii ka dhacay qaar badan oo ka mid ah dowladaha dhaca qaaradda yurub ayaa waxaa ku soo baxay axsaab isku mabaadi ah oo xambaarsan ajandayaasha xagjirnimada waxa ayna noqdeen awoodda saddexaad ee ugu xoogan doorashada baarlamaaniga ah ee qaaradda yurub sidaasi ayuuna ku aasaasmay isbahaysigan ra-iisul wasaaraha dowladda hangari victor orban ayaana aasaasay isbahaysigan oo uu xilligan horkacaya ninka lagu magacaabo jordan bardila oo ah madaxa xisbiga xagjirka ah ee ka dhisan dalka faransiiska xisbiya dhowr ah oo ka soo kala jeeda dalalka faransiiska hangari talyaaniga holland jarmalka poland sbain iyo kuwo kale oo ka dhisan dalalka dhaca qaaradda yurub ayaa ku midaysan isbahaysigan islamarkaana ay horkacayaan calmaaniyiin ku caanbaxay nacaybka muslimiinta iyo faquuqa ku dhisan haybsooca iyo midab sooca ahdaafta uu hirgelinteeda u hanqaltaagaya isbahaysigan iyo yoolalka ay tiigsanayaan axsaabta ku midaysan waa kuwo aanan wada caddayn oo aan la baahin islamarkaana lagu kala qaato daaha gadaashiisa balse waxaa jira qadiyado muuqda islamarkaana uu isbahaysigu ku sheego in ay ka mid yihiin ahdaaftiisa sida in hal mowqif ay dowladahani ka yeeshaan malafka dadka soo galootiga ah ra-iisul wasaaraha xagjirka ah ee victor orban ayaana sheegay sanadkii labada kun afar iyo labaatanka markii uu ugubka ahaa xisbigan in ay qaaradda yurub xeqba cusub iyo wakhti cardun ah u bilowday maadaama ay hirgeliyeen kutlo siyaasadeed oo wax ka bedeli doonta taaganta iyo timaadada yurub sidaba uu hadalka u dhigay bayaan loo idil yahay oo sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ka soo baxay isbahaysiga betriyos ee yurubiyaanka ah islamarkaana ay isku dhaarsanayeen xubnihii ku midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in darafyada ay hal dhinac ooga soo wada jeesan doonaan danaha qaaradda yurub iyo doonisteeda haddaba maxay ka dhigan tahay in xisbiga yahuudiga ah ee likood iyo xukuumadda netanyahu ay ku wada biiraan isbahaysigan sida ay tilmaamayso saxiifadda cibriga ah ee ha artis ku biiritaanka xukuumadda yahuudda ee isbahaysigan ayaa waxa ay ka turjumaysaa isbeddelka ku yimid siyaasadda kayaanka sahyuuniga ah ee qaaradda yurub xukuumadda xilliganna ay baadigoobaysa axsaabta xagjirka ah ee ku garab istaagi karta gumaad wadareedkeeda ka dhanka ah haweenka iyo dhallaanka ku nool xayndaabka ghaza ha artis oo soo xiganaysa haweenay baare ah oo lagu magacaabo maaya siyon dhanka kalena aad oga dhex muuqata siyaasadda qaaradda yurub ayaa waxa ay leedahay in xisbiga lekood uu ku biiro isbahaysiga xagjirka ah ee qaaradda yurub waxa ay tooshka ku iftiiminaysaa sida uu xisbigan oogu xuubsiibanayo gumaadka dadka shacabka ah islamarkaana uu oga tanaasulaya halkudhigyadiisii hore ee uu isku tilmaami jiray sida inuu yahay xisbi dimuqraadi ah falanqeeyaha lagu magacaabo fariid xaafid ayaa maqaal uu ku baahiyey barta middle east i ayaa waxa uu ku sheegay in axsaabta ku midaysan xisbiga xagjirka ah ee wadaniyiinta yurub iyo xukuumadda netanyahu ay ka midaysan yihiin xadgudubyadooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah